waayahay waayahay waayahay waayahay waayahay igu soo dhowaada another episode of the voice of somaly
walahi niyo horta thank you everybody for your feedbacks for your emails for your comments waxa waaye waa it gave me a dhiirangelin weyna isiisay in ay jiraan ummadda soomaaliyeed oo adduunka gees to gees oo degan oona doonaya inay ka warqabaan xaaladaha dalka ka taagan kusoo dhawaada barnaamijkeena the voice of somalia walahi runta waxaan rabnaa inaan maanta taataabano haddii aanu nahay maxaa ku dhahay dadka deegaanka gobolka banaadir waxaa jira dad badan hadda oo isku dayayaan inayna abaabulaan dhalinyarada haweenka ganacsatada iyo bulshada wadadegan gobolka banaadir si si qabiil ahaan inaa isku abaabulno oo kaga hor imaadno dowladda federaalk soomaaliya walaa taas horta xawaayey anaga haddaanu nahnay gobolka banaadir dadka deegan reer muqdisho ceel xamar saarabta noowac walaa anaga dagaal horta ma doonayno horta taas waa inaa cadeyno mister mucaarad mister muxaafad waxaa waaye annaga waa diidnay in dhiigeena a kor socotiin mafahmoosin anaga mar hore go-aansanay go-aankeen wuxuuna ahay haddaanu nahnay deegaanka gobolka banaadir ama reer muqdisho ama deegaan caasimada dalka soomaaliya waxaa rabnaa anaga inaan noqono miyaarida dalka oo dhan inaa u wada noqonaa rabnaa ma fahamte dad baa doonayo hadda inay rabaan inay dhalinyarada marxabaabis ku sameeyaan ay yiraahdaan war dhalinyaro qabyaalad ayaa nilagu isticmaaloyaa ee isku soo abaabula si qabiil ahaan ay kaga soo horjeesta dowladda federaalk soomaaliya taasna waxaa waaye dhalinyarada deegaanka horta waa ka dhiidhiirina inay arrimahaas ka qayb galin waayo dadkan oo idin abaabulayo dad anaga dan naga lah dan wax ay nagu leeyihiin ma jirto dadkan waxaa waaye dad fashilmay oo doonayaan in wejiyadooda ee mar labaad ka dhigaan weji nadiif ah yacni shaatiga wasaqoobe shaati cusub ayaa hadda rabaa in lasoo gashado marka dhalinyarada gobolka banaadir waxaa leeyahay hal xisaabtamo yaanan yaanan lala isticmaalin emotionkiina yaa yaa manipulation lagu sameynin ogaada dalkan magaaladan anaga dhisanay magaaladan waxa waa dhaxale ilmaheena noo noqon doontaa waxayna noo ahayd dhaxal oo annaga a ku hellay dhaxalsheena dhiman lahan waxay ahayd magaalo burbursan ayaa ku wada dhalanay ama kusoo wada kornay laakiin hadda magaalada waa dhisane ma fahamta marka ana waxaa rajeynayaa oona ogahay dhalinyarada deegaanka gobolka banaadir in aysan dooneynin in mar labaad oo loo isticmaalo fikir ka duwan fikirihii oo dib u dhac dalku keeni lahay dowladda federaalk soomaaliya oo hogaaminaya maxamed cabdulaahi farmaajo inkastaa mucaaridnimo ah kusoo horjeedno minceena maahan in dowladda la burburiyo mana dooneyno qaf dowladda burburi doonto waana kasoo horjeednaa anaga dagaal dooni mayno anaga waxaan rabnaa sharci inaa lagu kala baxo waxa waaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo four years mandate oo leeyahay afartiisa sano waa inuu si nabadgeliyo ku dhammaysado soo madaxweynayaasha dambe ayagana fursad loo siiyo inay wakhtigooda ku dhammaysanaan marka anaga ma ahan koox koox iyo ururdiimeed iyo iyo urur siyaasadeed anaga ma doonayna anaga waxaa doonaynaa nidaam sistamka dowladnimada iyo kursiga sharaftiisa waa inaan dhoorno haddaanu nahnana ciyaal xamar waxaa waajibna saaran inaan difaacno kursiga iyo sharafta madaxnimada haddii doorashada eena wakhtigeeda ay timaado oo doorashana ay dhicin waxyaabaha jiro si sharci ahaan loo isticmaali karo oo yacni oo keeni karo in laisla xisaabtamo laakiin anaga xabadkamow qoriga qaado waxaan sameey annaga yeeli mayno waana diidnay ma fahamta waxaana taas u tahay war ku socoto kuwa doonayo in ciyaal xamar ay isku abaabulaan si qabyaalad ahaan aniga soomaalida kale waa jecelnahane soomaalida kale waana dhaleen waa aroosna waa isla waradeganahne anaga haddii aanu nahnay gobolka banaadir ciyaar xamar waxaa doonaynaa inaan noqono miyaarida dalka marka taasaa rabo inaa ka taataabto maalmaha waxaa jijiray abaalbuloon yani is-abaabul ah socdo oo la doonayo si qabyaalad ahaan laysku soo abaabulo laakiin waxa waaye dad badan baa ku fashilmi doono dad badan oo wejiyadooda gubtay ayaa wejiyadooda si fiican u gubi doono waayo because waxaa la gaaray xiliga doorashada xiliga doorashadana haddaa la gaaray xildhibaan walbo adiga ku matalo wuxuu ogyahay inuu fashilmay ma fahamtay marka wuxuu rabaa inuu si oo kursigiis kugu soo noqon lahaay waa inuu iskaaga dhigo atoora ma fahamta waa inuu iskaaga dhigo ahiro oo ka yimid cirka soo u badbaadin lahay danaha laakiin saddex sana in bar atooro maqnaa oo filinka ultinimadis oo soo dhexgala filinka waxay taasna tusaysaa filmihii hore markaa fiisajina oo maraykanka askariga wuxuu imaanaya tuuga marka la dilo oo atoori iyo tuuga israfaareen ayay askarta imaanaya marka sheekadaas oo kale noo wadiin anaga waa idin jeednaa xildhibaano oo gobolka banaadir matalayo ama deegaanada kale soomaaliya guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxawaa meel cidlaa ugu tagteen haddana waxaad doonaysiin inaan iskaga dhigtiin dad wax danahayna noo haaya laakiin waxaa hubaal noqon doonto in xildhibaanada balankooda boqolkiiba siddeetan ani a aaminsannahay in meel cidlo ay soo wada istaagnaan doonaan kulligooda marka anaga haddaan nahana ciyaal xamar waxaan rabaa inaa markaan oo iswada gaarsiino oo isku sheegno dhallinyaradana xataa dibadbaxyada imaana in loo sheego nio magaalana adaa iska leh isku burburinin beledkan waa beledkeena waxa waa mustaqbala u rabnaa waxaa rabnaa in caruurteena si nabadgelya ku noolaadaan badda iyo xeebta iyo quraata iyo babaaga inaan ku raaxaysanaa rabnaa haddiina dagaal aan galno wax lagu raaxaysan kalo ma jirto qof walbo waa wada kaxaysaa dad cusub baa imaanaa beledka filinkaasaa socda mafahmoosi soomaali maxamedey waxaa rabaa in ogaatiin waxaa la rabaa in beledyaha beledyada iyo dalkana laga kaxo oo dadkada yimaadaan ayaa la doonayaa marka waxaan leenahan anaga sharciyaa rabnaa kala dambeynaa rabnaa dowladnimaa rabnaa kii kaas ka soo horjeego annaga waa ka hor imaanaynaa wax qabyaalad ah maisku abaabuleyno si qoxqox maisku abaabuleyno annaga danteena waxay tahay danta deegaankeena marka dhallinyarada oo deegaanka waxaa kuli uu soo casuusinaa fadlan yaanalaydin isticmaalin ha ogolaanida in mustaqbalkiina oo isku dheedheeshiin sidii au heli lahaadeen isbedel mustaqbalku dheel isbedel lamagu helo mustaqbalkaaga hagu dheelin walaalo waa ku baryaa walaaley waa ku baryaa beledkan anaga dhisana yaana lagu dheelin halaga warqabo dadka deegaanka waa soo rafaadeen rafaad kala dooni mayno waxaynu ku socotaa ama mucaalad ama muxaafad kulligiina waa idin wala jeednaa beledkeena hanaga qasina dalkeena haddaa la isfahmooyaa wadanka sharci nidaam dowladnimo ku socdaa afar sano hala isi sugo kii aana isi sugi karin waxaa jiro awood oo shacabka soomaaliyeed ee rabaa in alla rabo ina ogaalan oo ah citizen arrest waxa waaye shacabka ayaa dadka xeri karo ma fahmoosin marka heerkaas hana gaarsiina hana gaarsiinina waxaan rajeynaynaa waxaan siyaasiyow anaga waxa waaye waad maqasha digniinteena dagaal iyo buuq iyo khalalaas ma rabno waxa waaye nabadgelyaa baranay horumaraa haysanaa horumarkeena haddii adiga aan dhowreynin annaga waxaa waajibna saaray inaan ku soo xelanno waayo waxa la dhahayo aan isticmaalaynaa citizen arrest shacabka inay dadka xeri karaan marka waxaa waaye waad ku maasan tihiin xoogaa maalmahan ayaa ka dadareemay beledka iyo hadalla la yeeryeerayo oo la rabo in kooxkoox iyo iyo iyo si qabyaalad ahaan laisku soo abaabulo inkastay ka dhaceyso wadanka oo dhan anaga ciyaal xamar haddaan nahna ma rabno qabyaalad waana diidnay waxaana rabnaa inaan noqono tusaalaha ee soomaalida kale ee naga maseeri lahaayeen si wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena the voice of somaly please do not forget to like subscribe comment and share and i look forward to seeing you guys all in my next episode kusoo dhawaada